waxaa xarunta booliiska ee degmada booq ee gobolka doolo oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabshida itoobiya ayaa lagu jirdilay ruux dumar ah mid ka mid ah ciidankii ku sugnaa xarunta oo isku dayay in uu kufsi u geysto gabadha ayaa waxa uu jirdil xooggan u geystay gabarhtaasi maamulka degmada iyo taliska ciidanka ayaa bilaabay inay hanjabaad u diraan qoyska gabadha iyagoo uga hanjabay in ay dilayaan gabadhaasi waa tan gabadha oo ka waramaysa dhibaatada loo geystay asalaamu calaykum waxaan codsanayaa laabaha ammaanka waxaan ka codsanayaa anigoo dhibano oo saldhiidka degmada booqle kusoo weeraray nimankaan cindida u karinaya askarta nin ka mida intuu damcay aniga istu handaday oo damcay inuu maxay ahayd handado oo qabsado markaan ku yidhaahday war iga looxo geeska marna aniga intuu igu soo booday aniga intuu igu soo booday feer iyo laad igala daalay xitaa isha feer iyo laad igala daalay isha xitaa si fiican xoogama arko maxay ahayd waxaan rabaa inaan cadaalad helo anigu cadaalad mahays ehelkaygiina waa loo hanjabay xitaa rafeetadii waa la ii diiday dadkii aniga ii socday oo maxay ahayd ii doodayeyna waa loo hanjabay waxaa la yidhi waxba ma liidin marka waxaan codsanayaa inaan cadaalad helo maamulka itoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ee ay xoogga ku haysato waxaa tacdiib xooggan loogu geystaa bulshada kala duwan ee ku dhaqan halkaasi haba ugu sii darnaadaan gabdhaha muslimaadka ah ee halkaasi ku sugan